mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa koowaad waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur kooramka kulanka oo ku furmay boqol afartan iyo shan xildhibaan ayaa ugu horeyn waxaa mudanayaasha ay ka doodeen ajandaha kulanka oo ahaa akhrinta labaad iyo u codeynta axdiga afrika iyo baraaraha caruurta guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur ayaa ka warramaya ansixinta ajandaha maanta la hor keenay baarlamaanka
xildhibaanada sharafta leh kooxamkeen wuu ahaa boqol afartan iyo shan shan xildhibaan waa ka aamuseen toban xildhibaanna waa diideen boqol iyo soddona ogolaatay sidaa daraaddeed heerka waa ankax aad iyo aad aad u mahadsantihiin xildhibaan maxamed cismaan ahna wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uga mahad celiyay ansixinta axdiga afrika ee xuquuqda iyo baraaraha caruurta mudane guddoomiye mudanayaal axdigan dhaqangalay aaaaakii nofembar kii waxaa hore u saxiixay qayb ka mid ah konton iyo kow dowladood oo ka tirsan midooda afrika marka axdigan aan dhaqangelinno waxaan noqonaynaa dowladdii konton iyo labaad ee midooda afrika ku bira axdigan axdigan wuxuu damaanad qaadayaa in la joojiyo askaraynta carruurta iyo ka qaybgalka colaadaha in carruurta ay helaan daryeel caafimaad waxbarasho hooy iyo koriin qoys ah in carruurta naafada ah ama barkacay ay helaan difaac iyo daryeel gaar ah mudana guddoomiye mudanayaal si loo xaqiijiyo fulinta axdiga aysan waxba u dhimayn shareecada islaamka dhaqankeenna suuban ee soomaaliya dastuurkeenna dalka dowladda federaalka soomaaliya waxay ka gaabsatay reservation ka gashay qodobo qaar ugu dambayntii wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka waxay mar labaad idinkaga mahad celinaysaa ansixinta axdigan waa mahadsantiin si kastaba axdiga afrika ee xuquuqda iyo baraaraha carruurta ayaa ahmiyad siinaya caruurta gaar ahaan ka hortagga askaraynta caruurta iyo weliba inay helaan xuquuqdooda kale